alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih wslama tasliima kasiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsigeennii sideedaad ee ka mid ahaa duruustii aynu ugu magac daray shakhsiyat lmuslim darsigeennani waxa uu ku saabsan yahay almuslimu wاliimaanu biاlqadaءi wاlqadar muslimka iyo rumaysnaanta qadarka ilaahay subxaana wa tacaala qadarka in la rumeeyaa waa tiir ka mida tiirarka iimaanka ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay walba qadar baana ku abuuray buuhi ilaahay subxaana wa tacaala malaku jibriil markuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey mal iimaan iimaanku waa maxay wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku jawaabay usuushii iimaanka inuu sheegay wuxuu uhi aliimaanu an tumina biاllaahi wamalaa'ikati wa kutubi wa rusuli walyowmi alaakhir wa an tu'mina biاlqadari khayri wa shari iimaanku waa inaad rumayso allah subxaana wa tacaala malaa'igta rususha ilaahay uu soo diray kutubta ilaahay uu soo dejiyey yowma alqiyaama inuu dhici doono iyo inaad rumayso qadarka waxa ilaahay uu qadaray subxaana wa tacaala ayaa u qeybsama mid khayr leh iyo mid shar leh qofka aan rumaynin qadarka qofkaasi maaha qof mu'mina waayo waxaa ka maqan asal ka mida masaladii uu lahaa iimaanku alimaanu biاlqadar xaqiiqadiisu waa maxay xaqiiqadiisu waa inaad rumayso afar arrimood afarta arrimood qofka rumeeyey ayaa qadarka rumeeyey qofka aan rumaynina qadarkii ma rumayn afarta arrimood waxaa kowkaa cilm اllahi subxaana wa tacaala asaabiq ilaahay cilmigiisa horeeyey oo rabbi subxaana wa tacaala uu ogaa wax walba inta aanu abuurin inta aanu jirsiin inta aanu dhicin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu og yahay waxa aan dhicin iyo waxaan dhiciba karin hadduu dhici laha siduu noqon lahaa iyo wixii dhacay intaba ilaahay waa og yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay shay walba inuu cilmi ku koobay in allaha bikuli shayin caliim litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikuli shayin cilma si aad u ogaataan ilaahay shay walba inuu cilmi ku koobay arrinka labaad ee rumaynta qadara ka midi qofku waa inuu rumeeyo ilaahay subxaana wa tacaala wax allaalo wixii dhici doon oo dhan inuu ku qoray lawxulmaxfuudka awalu maa khalaqa allaahu alqalam wuxuu u horeeyey ilaahay u abuuray wuxuu ahaa qalinka fa qaala lahu uktub ilaahay markuu abuuray wuxuu ku yihi qor qaala maa aktubu maxaan qoraa qaala uktub maa huwa kainu ilaa yowmi alqiyaama waxaad qortaa ilaa qiyaamaha laga gaadho waxaa dhici doona ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay wax kasta oo dhacaa inuu ku qoran yahay kitaab in allaha kataba kitaaba fahuwa cindahu fowqa alcarsh suu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kitaabka waxyaabaa ku qoran maxaa ka mid ah ina raxmatii sabaqat ghadabi ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu uhi isagoo kitaabkaa ka waramaaya maa asaaba min musiibati fi اlardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha ina dalika calى اllahi yasiir wax allaale iyo wixii idinasiiba idinla soo gudboonaada khayr iyo shar ama dhulkaba ka dhaca kitaab buu ku qoraa buuhi ilaahay subxaana wa tacaala intaanan khalqigaba abuurin arrinkaasina waa arrin ilaahay u sahlan oo u fudud waayo qoraalku wuxuu ka farcamay ilaahay cilmigiisa oo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala sii ogaa ayuu lawxulmaxfuudka ilaahay ku qoray alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaai wاlard ina dalika fi kitaab ilaahay subxaana wa tacaala wuxu uhi miyaanad ogeyn ilaahay inuu og yahay waxa samooyinka jira iyo waxa dhulalka jira waxaasoo dhami kitaab bay ku diiwaan geshan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ku qoray arrinka saddexaad ee ka mida rumaynta qadarka qofku waa inuu rumeeyo doonista ilaahay wuxuu ilaahay doono mooyaane wax kale inaanu dhacahayn wma tashaauuna ila an yashaء allah in allaha kana caliima xakiima waxba ma dooni kartaan aanu ilaahay doonin doonisteennu waxay farac ka tahay doonista ilaahay khayr iyo shar wixii dhacay ilaahay baa doonay laakiin macnaheedu maa wax kastoo ilaahay uu doonay inuu jecel iyo raalli uu ka yahay waxa ilaahay uu doonay wuxuu u qaybsamaa muraad lidaati wax wanaag isagu uu leeyahay awgii ilaahay uu doonay iyo muraadu ligayrihi wax ujeedo kale iyadoo laga leeyahay ilaahay subxana wa tacaala uu doonay faqad shaء allahu iijaada ibliis ilaahay wuxuu doonay ibliis inuu jirsiiyo ibliisna waa shar sidaynu ogsoonahay marka doonistaasi ma aha ibliis wanaag uu leeyahay awgii ilaahay inuu doonay lakin ilaahay subxana wa tacaala arrimo kale iyo ujeeddo kale awgeed buu u doonay ibliis jiritaankiisa oo ay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacaala addoomihiisa inuu imtixaamo ka ibliis raacaya ee addeecaya iyo ka ilaahay subxaana wa tacaala maqlaya ee ilaahay ajiibaya rumaynaya ilaahay rusushiisa iyo kutubtiisa waa ujeedooyinka ilaahay uu abuuray bay ka mid tahay ilaahay waxna ujeeddo la-aan ma abuuro xataa hadduu shaygu shar yahay mana jiro shay shar maxdiya ah shar barax tiran haddii dhinacuu shar ka yahay jawaanibta iyo dhinacyada qaarkood ayuu khayr ka leeyahay ama waxtar uu ka leeyahay oo nafci uu ka leeyahay inamaa amru ida araada shaya an yaquula lahu kun fayakuun arrinka afraada ka mida rumaynta qadarka waa inaad rumayso ilaahay subxaana wa tacaala kelidii inuu yahay alkhaaliq oo waxaa jiro o dhan ilaahay isagaa abuuray waxyaabahaana waxaa ka mida afcaalu lcibaad waxyaabaha addoomuhu ay sameeyaan allahu khaaliqu kuli shay ilaahay shay walba isaga ayaa abuuray alaa lahu lkhalqu waalamru abuurka iyo amarka ka xagga qadarka iyo ka xagga sharciga labadaba ilaahay subxaana wa tacaala isaga ayuunbaa leh laa khalqa ilaa khalquhu walaa amra ilaa amruhu khalqi ma jiro aankiisa ahayn amarna ma jiro aankiisa ahayn waxa addoomuhu waxa ay ka farcamayaan ilaahay subxana wa tacaala amarkiisa qadariga ah iyo amarka rabbi subxaana wa tacaala ee sharci ahaan addoomaha waxuu u amro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu hi isagoo ka warramaya inuu abuuray addoomaha afcaashooda wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinka iyo waxaad samaynaysaanba allahu khaaliqu kulu saanicin wa sancatahu buu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam mid kasta oo farsame yaqaan oo wax farsameeya iyo waxa uu farsameeyeyba ilaahay baa abuuray wax abuurka ilaahay ka baxsani ma jiro afartaa arrimood rumayntooda la yidhaahda alimaanu bilqadar cilmigaa ilaahay rumeeyey ee shay walba koobay wax ilaahay aanu ogeynin aanu jirin qoristaa ilaahay wixii dhici doono ilaa yowmi alqiyaama laxulmaxfuudka uu ku qoray doonista ilaahay subxaana wa tacaala uu doonay ee wuxuu doono mooyaane wax kalena aanu dhacahayn iyo abuurista ilaahay khalqiga uu abuuray iyo afcaashoodaba afartaa rumayntooda la yidhaahdaa alimaanu bilqadar muslimku wuxuu rumaysan yahay qadarka rumayntiisu inaanay keensanahayn addoonku inuu khasban yihi addoomuma khasbana khayr iyo shar waxay samaynayaan kuma khasbana ilaahay subxana wa tacaala kuma khasbin hadday ku khasban yihiin ka shar sameeyana laguma cadaabeen ka khayr sameeyaana abaalmarin kuma heleen ila waa wuxuu ku khasban yahay walihaada baa ilaahay in badan qur-aanka uu ku sheegay addoonku inuu yahay ka faacilka ah almusali asaaim ka tukanaya ka soomaya ficilkii baa loo nisbaynaya ilaahay ha qadaro laakiin ka baashiraya ee fulinaya waayo ee weliba doonaya inuu sameeyo waa addoonka laftiisa weeyi ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa looma deliishan karo macaasida oo qofku ma odhan karo mar haddii wixii ilaahay qadaray inuu dhacayo anigu ilaahay baan caasiyaya waayo taasi waa ficilkii ibliis in qadarka xumaanta loo deliishado waa dhaqanka mushrikiinta low shaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una haddii aanu ilaahay dooni lahayn annaga iyo aabbayaashayo midna shirki ma sameeyeen shirkigii ay sameynayeen bay qadarka u deliishanayeen waa talabaade qofku wax ilaahay u qadaray ma oga alqadaru waa sir llahi fii khalqih khayr iyo shar wax ilaahay uu kuu qadaray ma ogid adigu walihaada ma odhan kartid shar baan samaynayaa ilaahay baa ii qadaray shar iyo khayrka ilaahay kuu qadaray ma ogid adigu khayr baan samaynayaa maxaad u odhan weyday eed u odhanaysaa shar baan samaynaya oo ilaahay ii qadaro ilaahay aad ugu been abuuranaysaa waa ta kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inagu addoonsaday sharcigiisa qadarkiisana ilaahay wuu inaga qariyey oo wuxuu ilaahay qadaray ma ogin markaa uu dhaco ayuun baynu ogaanayna inta ka horeysa wax inaga qarsoon oo aynaan ogeyn laakiin sharcigu ilaahay nagu addoonsaday oo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ah waxa ilaahay uu ina faray ee uhi sameeya iyo waxa ilaahay uu inoo diiday qadarka aynu rumaynaynaa sharcigana inaynu ku camal falla ayaa waajib inagu ah qadarka iyo sharciga inaynu isku garaacnaana mid inoo inoo bannaan maaha dadka qaarkooda asxaabu shubahaada oo ilaa maanta jira oo dhalinyar facebookyada iyo wax ku qorqora ay ka mid yihiin waxyaabaha dadka lumintooda ay u adeegsadaan waddooyinka ay u maraan iyo sallaanada ay u fuulaan qadarkaa ka mid a shaqada hayaana waa shaqadii ibliis oo ibliis baa dadka qadarka ku lugoyn jiray intuu si khaldan ugu fasiro waxay ku odhanayaan ilaahay subxaana wa tacaala hadduu qoray janno iyo naarta aan gelayo maxaan ka shaqaynaya oo aan iska daalinaya kollayba tii ilaahay uu sii qoray uun soo tegi maayo macnaheedu waxa weeyaan takaaliifta iskaga tag wuxuu ilaahay ku amrayna ha samayn wuxuu ilaahay subxaana watacaala kuu diidayna ha ka tegin ee samee su-aasha saxaabadu markay rasuulka calayhi salaatu salaam weydiiyeen rasuulku wuxuu ugu jawaabay icmaluu fakulun muyasaru lima khuliqa lah war shaqeeyo camalkii laydiin diray ee ilaahay idiin diray sameeya qof walba waxaa loo fududaynayaa wixii loo abuuray ayaa loo fududaynaya janno iyo naarta ilaahay kuu qoray adigu ma ogid maxaad adigu naarta isugu qoraysa ila amaradii ilaahay baan ka tegayaa wuxuu ilaahay ii diidoo dhanna waan samaynayaa macnaheedu waxa weeyaan liiska ahlu naarkaan isku daray soo maha maxaad cagsiga arrinta uga dhigi weyday ood u odhan weyde wuxuu ilaahay amrayna waan samaynaya wuxuu ilaahay ii diidayna waan ka tegaya waan ka fogaanaya si aan u yeesho sifaadka ilaahay u sheegay ahluljannaha ilaahay subxaana wa tacaala markuu addoomaha qaarkood geliyey liiska ahluljannaha qaarkoodna liiska ahlu naarka arrintaasi waa mid ku dhisan cilmi ilaah horreeyey oo ah asalka koowaad ama martabada koowaad ee maraatib ulimaan bilqadar oo ilaahay liiska iskagama darinuun dadkii si cashwaayiya ilaahay subxana wa tacaala qaybtaasina naar bay gelayaan qaybtaasina jannay gelayaan iskama odhan qoraalkaa ilaahay cilmi buu ku dhisan yihi alkitaabatu mabniyatu cala alcilm weligaa cilmiga ha ka boodin oo qoraalka ha u boodin qoraalku wuxuu ku dhisan yahay cilmiguu ku dhisan yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaa inaad noqon doonto ilaa xaalkaagu ilaahay kama qarsoonayn oo rabbi subxaana wa tacaala sirtaadi iyo caadkaagu eybkaaga iyo shahaadadaadu waa isugu mid ayuunbuu ilaahay kuu diiwaangeliyey haddana ilaahay inta arrinka kuma joojin oo ma odrhan kuwaan oga oga ogahay inay ficilka ahlu naarka samayn doonaanna khalaas naarta ha la geeyo kuwa aan ogahay ficilka ahlu janna inay samayn doonaanna jannada ha la geeyo ilaahay subxaana wa tacaala xujada ayuu kugu oogay rusul buu ilaahay soo diray oo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi fi lqur'aani اlkariim isagoo tilmaamaya xikmadaha uu rususha usoo diray rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala اllahi xujat bacda rusul waa rusul dadka u bushaareynaya ciddii wanaag samaysa una digaya ciddii xumaan samaynaysa si aanay dadku xujo u helin qofna aan u odhan ilahu aniga waxba layma sheegina maxaa naar laygu geeyey rasuul la ima iman layma digin kitaab layma soo dejin ilaahay wuxuu addoomaa ku abaalmarinayaa ee janno iyo naar uu ku geynayaa maaha cilmigiisii horreeyey laakiin waa waaqicoodii iyo wixii ay sameeyeen oo waafaqay cilmigaa ilaahay ee hore waxay odhanaya dadka qaarkood hadduu ilaahay hore usii qoray janno iyo naarta aan tegayo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu igu qabsanayaa waajib aan dayacay amaba se xumaan aan sameeyey hadduu ilaahay hore usii ogaa oo hore uu usii qoray muxuu ilaahay iiga leexi waaye waxaan leenahay taasi daw maaha xataa iska khaaliqa iyo makhluuqa iska dhaafe marka bani aadamka loo garqaadayo haddee jeer anu waxaan ku tusaaleeya waxaad ka warantaa macallin ardaydiisa yaqaan ka waxbarashada ku fiican iyo ka ku liita oo isagu qeybka ma oge qiyaastiisa marka la eego iska sii og ka imtixaanka ku dhici doona iyo ka ku baasi doona hadduu meel ku qoro ka warama kuwuu isagu ku qiyaasayey markuu xaaladooda waxbarasho qiimeeyey inay imtixaanka ku dhici doonaan hadduu ku qoro ka waramo meel hebel imtixaankuu ku dhacaya ama heblaha imtixaankay ku dhacaysa oo laakiin aanu intaa ugu joojin ee imtixaankii uu ka qaado uu soo hordhigo oo imtixaankii markii laga qaaday sidii uu filanaya arrinku uu noqdo oo imtixaankii qofkii uu ku dhaco oo hadhow macallinkii uu dib u canaanto u idhaahdo waad sii ogeyd inaan dhici doono weliba meel baad ku sii qortay maxaad ii baadsi weyday doodaasi miyay daw tahay ya gar miyay tahay doodaasi maya gar maa ha waan sii ogaa inaad dhici doonto markaan xaaladaadaa eegay meella waan ku sii qoray waayo waa sidan kaa filanayey laakiin intaasuun kugumaan abaal marin oo maa odhan mar haddaad isku ogtay kan imtixaanna ha ka qaadine uu dhacay unu qor khalaas oo liiska ardayda dhacday ku daro galaaska ka reeb waabaan ku imtixaamay imtixaankaan kusoo hordhigay deetana sidii dee aan kaa filanayay baad noqotay waa dhacday marka maxaa aniga igu canaanaysa natiijadii camalkaa ka soo baxday o anugu kugu abaalmariyey inaan sii ogaa iyo inaan meel kusii qoray iyo waxaasoo dhan iska dhaaf waxaan kugu abaalmariyey ma ogaalkaygii hore ah ma qoraalkiiba ah waa maya waa maxay waa natiijadii camalkaaga soo ma markaa dee naftaada canaano waxaa la mida nin tuuga ayay boolisku arkeen oo guri u dhacaya markaasay yidhaahdeen way ogyihin inuu gurigaa u dhacayo waabay arkayaanba way u daayeen oo ha u dhacay yidhahdeen daa markuu u dhaco kadib baynu ciqaabi doonaa gurigiibuu u dhacay way qabteen ciqaabtu mudnaa markii lays yidhi mariya ayuu dood keen oo wuxuu yidhi waad ogoydeen inaan tuug ahaan gurigaa u dhacayo intaanan u dhicin si aan la ciqaabin maxaad iiga qaban weydeen miyuu dawu leeya taas ogaalkayga halkan iska dhig adigu ma u dhacday guriga oo tuugadii ma samaysa iyadoo cidinaana kuu khasbinoo ikhtiyaarkaaga aad ku samaynayso jawaabtii waa haa ogaalkii la ogaa laguguma abaalmarin oo adoon waxba xadin oon gurina u dhicin lama odhan hebel tuugaynu ku naqaanaa khalaas aynu ciqaabno faldembiyeedkii adigu aad samaysay ayaa lagugu ciqaabay haddii arrinka addoommo uu sidaaya maxaad umalanaysaa allaha khaaliqa isagu si dhaba u og waxaad khayr iyo shar samayn doonto u ogaa intaanu ku abuurinba ee haddana inta aan kugu abaalmarin ee ku daayey ee ku abuuray ee caqli kuu yeelay ee doonis kuu yeelay ee awood kuu yeelay ee rasuul kuu soo diray ee kitaab kuu soo dejiyey oo intaa dabadeedba wixii aad samaysay khayr iyo shar khayr iyo shar kugu abaalmariyay miyaad ku canaanan kartaa ilaahu maxaad usii ogid ama maxaad meel ugu qortay ilaahay doodda noocaasi waa dood jaban garna maaha alimaanu biاlqadaai wاlqadar qofka muslimkaa noloshiisa wuxuu ku leeyahay saameyn weyn waxaanu leeyahay hamaraad midho la taaban karo waxaa ka mida midhahaasi marka koobaad waa qeyb ka mida iimaankii waa qodob ka mida qodobadii iimaanka mar kasta oo qofka rumaysnaanta uu qadarka rumaysan yahay ziyaado ay korodho iimaankiisii baa kordhaya mar labaadka waa fulin qofku uu fuliyey amar amaradii ilaahay ka mid ah oo ilaahay baa subxaana watacaala amray an yuumina biاlqadaai wاlqadar inuu qadarka iyo qadaha ilaahay uu rumeeyo amarka ilaah oo la fuliyana ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakhiro wax fiican baa lagaga helaa waxaa midhaha ka mida addoonku markuu qadarka rumeeyo in yufawidu amrahu ilى اllah wayatawakalu calى اllah mar hadduu og yahay arrimuhu sida ilaahay uu uxukumay inay u dhacayaan isku halayn maayo awooddiisa iyo xeeladiisa ilaahay buu taladiisa iyo arrinkiisa u dhiibanaya rabbi baanu subxaana wa tacaala tala saaranaya haddii ay dhibaato ku dhacdo wuu sabraya waayo wuxuu og yahay inay ilaahay qadarkiisa ku dhacday ilaahayna qadarkiisa uu xikmad ka leeyahay haddii uu khayr iyo wanaag la kulmana ilaahay buu umahadnaqayaa waayo ilaahay inuu xukumay oo u qadaray ayuu yaqiinsan yihi walihaada buuri nabigu alayh الsalaatu wasalaam cajaba liamri اlmumin ina amrahu kulahu lahu khayr arrinka muuminku la yaab buu leeyahy arrinkiisa oo dhami khayr buu yihi yaana xaalad kastoo uu galaa khayr bay utah xaalad nicmo iyo wax nafta mulaa'im u ah munaasib u ah iyo xaalad dhibaato iyo musiibo oo waxay naftu dhibsanayso ida in asaabathu saraa shakara fakaana khayra lah wain asaabathu daraa daraau sabra fakaana khayra lah haddii uu wanaag iyo barwaaqo la kulmo allihii siiyey buu umahadnaqaya saasaanu khayrkii ku gaadhaya haddii musiib iyo dhibaata ay la kulantana wuu sabraya deetana sabirkaasuu khayr iyo darajo uu ku gaadhaya xadiid saxiix oo imaam muslim uu ku wariyey saxiixiisa midhaha waxaa ka mida uu leeyahay alimaanu biاlqadaai wاlqadar laba arrimoodba dawuu ka yihi haddii wanaag uu ku seego ama dhibaata ay kugu dhacdo qadarka ilaahay rumaysnaantaad rumaysan tahay murugaday dawo ka tahy waayo waxaad yaqiinsan tahay mar walba arrinku inuu saas u dhici lahaa waxaad u murugoota ama aada isu canaanataa meesha ma taal likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima ataakum si aydaan uga murugoon wixii idin seegay ee wanaaga ama waxaad jeclaydeen ayuu ilaahay wax walba hore usii qadaray oo rabbi uu lowxulmaxfuudka ugu diiwaangeliyey nabiguna calayh salaatu wasalaam waa ka yidhi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah wixii waxtarkuula ku dadaal ilaahayna subxaana wa tacaala kaalmo weydiiso iyo caawimo wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kada wakada walakin qul qadar allah wama shaa facal faina low taftaxu camal shayطaan rawahu muslim can abi hurayra wuxuu uhi rasuulku haddii shay makruhoo naftu ay dhibsanaysaa u kugu dhaco ha odrhanin haddaan sidaa iyo sidaa yeeli laha waxaan iguma dhaceen arrintu saasay noqon lahay laakiin waxaad tidhaahdaa ilaahay baa qadaray inay arrintu saasi u dhacdo الqadr يحتaج bه عlى المصائب لتkفيiف آlaamiha qadarka waxaa loo deliishadaa masaaibta si xanuunkeeda iyo damqashada ay nafta u geysanayso loo khafiifiyo oo qofku markau idha ilaahay baa i qadaray khalaas murugada iyo dhibaatada way ka khafiifaysaa faina low taftaxu camal الshayطan bu hi low waxay kuu taraysaa ma jirto haddaan sidaa samayn lahaa saasay noqon laha haddaana saa sameeyeen saamay noqoteen low camalka shaydaan unbay furtaa oo ah murugada oo shaydaanku wuxuu aada u jecelaya qofka muuminkaa qalbigiisa murugo inuu ku furo si uu khushuucda uga kaxeeyo oo uu u mashquuliyo uga mashquuliyo wixii anfaci lahaa isahay aakhiro u noqon lahaa xataa noloshiisana adduunyo si uu raaxada uga qaado inuu murugo ku furo ayuu aada iyo aada ugu dadaalaa marka lowdaasi taas ayuunbay keenaysaa arinka labaad alimaanu biاlqada wاlqadar uu dawada ka yahay waa kibirka hadduu ilaahay kuu nicmeeyo haddaad qadarka rumaysan tahay kibri mayse oo waxaad rumaysan tahay inuu nicmadan ilaahay uu ku siiyey oo biqadar illaahi wa qadaaya aad ku heshay walaa tafraxu bima ataakum faraxa halkan kibir baa looga jeedaa oo waxaa markaa ilaahay subxaana watacaala uu qadarkaa u sameeyey si aydaan ugu kibrin waxa ilaahay subxaana watacaala uu idin siiyo ee aada u yaqiinsataan inuu ilaahay idin siiyey rabbina subxaana watacaala aada uga mahadnaqdaan oo aada u tawaaducdaan aada isu dhuldhigtaan midhaha qadarka waxaa ka mid ah alimaan bilqadar waxaa laga qaadaa shajaaca iyo geesinimo waayo qofka qadarka rumaysani ee si dhammaystiran u rumaysani fulay ma noqdo wuxuu rumaysan yahay saacaddiisa saacad aan ahayn aanu dhiman ahayn wuxuu ilaahay u qadaray mooyaane wax kale inaanu ku dhacahayn qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana waa dawada ugu weyne fulaynimada layskaga daweeyo alimaanu biاlqadaai wاlqadar rumaynta qadarka rumaysnaanta qadarka qofkuu rumaysan yahay fulaynimada iyo baqaha iyo waxaasi ayay ka fogeysaa walihada baa nebi maxamed uu ahaa alayhi الsalaatu wasalaam ashjacu nnaas oo yowma uxud markii dadkii badankoodu ay yaaceen ee la filqamay maa fara rasuulullah rasuulka ilaahay ma cararin yowma xuneynna sidaasoo kale xaggii cadowga ayaabuu usii socday rasuulku markii saxaabada badankoodu ay yaaceen waayo jidgooyaa loo galay oo leeb baasaa dhibicda roobka lagaga dhigay meel aanu cadowga ka filanahayn buu cadowga kaga soo baxay marka horena hadal baa jiray dadka qaarkood ay ku hadleen oo jabkaa sabab u noqday oo lan nuqlab alyowma min qila maanta tira yaraan awgeed nala jebin maayo macnaa aad baan u badan na laga adkaan maayo waa nooc dacfu tawakul ah ayaa dadka qaarkood ka soo yeedhay oo ka muuqday wa yowma xunayni ida acjabatkum karatkum falam tugni cankum shaya ka ilahay yihi maalinkii xunayn yanaa xus wakti badnidiin iyo tiradiinu wakti tiradiin iyo badnidoodin cajabisay ood la dhacdeen ood u bogteen tiradiini talasaaradki ilaahay iyo kaalmayntiisa aad iska ilowdeen oo waxba aanay haddana idinka tarin waayo hadduu ilaahay garabkaa ka baxo tiro iyo hub iyo farsamo iyo taatiko midna waxba kaa tari mayso nebigu wuxuu laha isagoo cadowga kusii socda ana ana bnu cabdilmualib ana nabiyun laa kadib nebi aan nebinimadiisu been ahayn baanay ina cabdulmualib baan ahay oo awowgiibuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu ku abtirsaday waayo waa aabba fogoon wakadalika saxaabatu rasuuli illah dadka kuwa u geesiisan bay ahaayeen iyadoo tiradoodu ay aada u yar tahay ayaa cadow aada uga tiro badan oo uga hob badan uga gaadiid badan oo tabaha dagaalka ka yaqaana ayay ku dhiiran jireen ay u babac dhigi jireen oo la dagaalami jireen geesinimadaasi waxay ka qaadeen iimaanka oo ay weliba u xoogantahay u sareyso alimaanu bilqadaai walqadar alimaanu bilqadaai walqadar qofka wuxuu dawo uga noqdaa khuraafaadka aan macnaha lahayn oo qofka noloshiisa khalkhaliya oo dad fara badan ayaa khuraafaad ay aaminsan yihiin noloshooda ay khalkhaliyaan waxaanay khuraafaadkaasi ka dhasheen rumaysnaan la-aan aanay qadarka rumaysnayn amaa iimaanuhum bilqadar oo daciifa rumaysnaanta qadarka ay rumaysan yihiin oo mid hooseysa ah ayay waxyaabahaasi ka dhasheen oo waxyaabo waxa weeyaan awhaama xaqiiqo aan ahayn ayay ka baqanayaan ama ay wax ka doondoonayaan fi اlakhiir alimaan biاlqadaءi wاlqadar waxa uu xoojiyaa qofka tawxiidkiisa waayo waa min tawxiid الrububiya oo qadarku waa ilaahay subxaana watacaala ficilkiisa oo rabbinimada ilaahay rumaysnaantaad rumaysan tahay ayaa xoogoobaysa markaad qadarka si dhaba aad u rumayso waxaana taa natiijadeedu ay noqonaysaa inuu qalbigaagu si dhammaystiran ilaahay subxaana watacaala uu ugu xidhmo ood ilaahay oo qura magan gasho ilaahay oo qura aad tala saarato ilaahay oo qura aad kaalmo weydiisato ilaahay oo qura subxaana watacaala aad ka baqato ilaahay oo qura fadligiisa aada rajayso mar haddaad si dhaba u rumaysay waxaan caalama ka dhacay o dham inuu yahay tasarufkii ilaahay subxaana watacaala ee ka dhashay qadarkiisa ilahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa inuu inoo xoojiyo iimaanka guud ahaan gaar ahaana alimaan biاlqadaءi wاlqadar inagana ilaaliyo min mudilaati اlfitan wsala اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih وصaxbih wslama tasliima kaiira